shirkan golaha culimada ah ee maamulka koonfur galbeed waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee maamulkaasi waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda wasiiro kale iyo xubno ka socday culimada maamulka koonfur galbeed mubaarak cabdisalaan xaaji agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee koonfur galbeed ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey shirkan iyo waxyaabaha looga hadlayo una u kahana qaadana kelimadii madaxweynaha hayti dowladda koonfur galbeed soomaaliya nabadoon madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigareen oo haldhig jiceeye amni iyo cadaalad iyo nabadgelyo una u ku duulana arrintaas ilaahay oo inii suurageliyey kurunkun quruxda badanla ka wasaarad ahaan wasaaradda awqaaftii arrimaha diinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya in qabanqaabina dhanka kale qaar ka mid a culimmada shirka ka qayb gashay oo dhankoodu goobta ka hadlay ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay shirkan maylareeye oday waana lakuwaaye allowsahelow ulmo u wacdo lakuwaayeen allowsahelow culmo wada jir lakuwaayeen allowsahelow culmadii una culmadaana hayti oo reer koonfur galbeed hayti soomaaliya hayti beryahan sidaunu kuku warqabna may kubawaaye khilaaf oo soo jireegna qadi marka kan sofiyu kan wahaabiyu kan shabaabu kan kida waaye sinanin lahaye haddii unayna dhaqanka eedanka wareernay
mar mawduucan tana fidhi aadaanka iyo khudbada in la mideey aadaanka magaalada haddii laisroogo waxyaabaha eed hata dhiblangaamay ku mida shahar ramadaanka shaharka ramadaanka ee aadaankii hore ee aadaankii dib meesha kasa markantaas tara haddii yani maadaama sheegi cibaado ilaahay lanka dhawaado markan korhayd aadaanka in tawqiiday la ilaalay yani tawqiida leeyi culmada cilmulxaalaga ku hadal wayd cilmulxaalaga ini dad walbarta diyaarankata kitaabe akriyahay tahmiin in maalan wala la akriye noco kasta dadka wala la barahay dugsiya furan yihiin diinta islaamka wal baradahaye taas may diidan laakiin qodobka culmada ku gaabidi ma eya cilmulxaalaga waqtigaas waliyaala ku hadalowsho yo eed gaabisanyaal nuur siidow baaba wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee koonfur galbeed oo shirkan si rasmi ah u furay ayaa sheegay in wasaaraddu ay si joogto ah shirkan u qaban doonto shirkan bilow waaye waxaa jiro shirar badan oo weliba birahan gudahoodii la qabanayo aan rajaynayo bil kasto inuu shirka dheci doono ilaa aan ka gaarno yoolka annaga aan ka leenahay shirarka culimmada la qabanayo haddii ilaahay subxaanau watacaala idmo waxaan rabnaa inaan dhisno guddi ka shaqaynayo midaynta khudbadaha masaajidada guddigaas kama imaanayo wasaaradda wuxuu ka imaanayaa culimmada dhexdeedii sidii uu ka dhawaajiyey sheekh aweys wixii caqabad naqanayana ayagaa falanqaynaayo wixii soconayana ayagaa socodsiinayo laakiin muhiimaddaa waxay tahay dadki inay itijaah helaan jahwareerka ay ka baxaan culimmadan ay ogaato inay indhaha bulshada ay tahay maadaama wakhtiga uu dhammaaday shirkan golaha culimmada ee maamulka koonfur galbeed ayaa ka mid ah shirar saddex biloodla ah oo wasaaraddu ay qabato si loo xoojiyo isku xirka iyo wada shaqaynta hay-adaha kala duwan ee ka shaqeeya arrimaha diinta ee maamulkaasi